والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku jirnay baabkii cunwaankiisa ama tarjamadiisu ay ahayd baabu tashmiiti alcootis ruuxii hindhisay ducadan loo ducaynayo markuu ilaahay ku xamdiyo bal taas baa inoo socotay marka waxaan soo aragnay bal xadiis amaain ahar baan idhaahno dheeraa oo arrinkaa kuba tacalluqsana adigu marka la eega intiisa badan laakiin xadiid marfuuca ee sabab iyo qisa la socotay ayaaba ka mid ahaa axaadiisii baabkuna way noo socotaa wuxuu ihi markaa musanifku raximahu اllahu tacaala xadaثna caliy bnu cabdillaahi qaala xadaثna yaxya bnu saciidi qaala xadaثna cabdاlxamiid bnu jacfari قال xdثnي أbي عن xkيم بن أفلح عن بن مسعوud أmا عن أbي مسعوud عن النبي صلى الله عليه وسلم qال أنه qاaل bal xagga سندka صxaabigana waa nigan haddana yar bedelay عن أbي مسعوud cلي بن عبدلahina waa cلي بن مdيني يaحyى بن سعيidna waa qaطاan weeye cabdulxamiid ibnu jacfarna waa nin aabbihii buu kaba warinayaa aabbihiina jacfar ibnu cabdillaahi ibn alxakam baa la idhaa bal ninka hore cabdulxamiid kolley yaxya alqataan iyo axmed iyo ibnu maciin iyo qolooyin kaleba waxay idhaaheen waa nin hiqaa way tawhiiqiyeenoo bal waa nin hiqaan leenahay walow cibaarada xaafidaani taa keenahayn oo uu kaba cabiray isagu cibaaro ah saduuqun rumiya bilqadar wa rubamaa wahim waa nin bukhaari kitaabkiisa oo xaadiida usuusha ah riwaaye uu ku leeyahy ma jirto saxiixe laakiin tacliiqaad waa kaga wariya halkanna waa tan aan hayno adabulmufrad uu riwaayo ku leeyahay muslim iyo asxaabu sunani alarbacna riwaaye waa ku wada leeyahayba aabbihiina jacfar ibnu cabdillaahi ibn alxakam isagu waa nin hiqa oo isagana lagu kalsoon yahay oo taabici dhexo ah oo bukhaari marka la eego saxiixiisa xataa tacliiqaad kuma laha riwaayo kalena kuma laha laakiin waa tan dee halkan aladab اlmufrad uu wax kaga wariyo muslim iyo asxaabu sunan alarbacna kutubtooda waa ku suganyo riwaayu ku leeyahay waxaa ku xiga sanadku waa cidda israacdee xakiim ibnu aflax ninkan la idhaaho waa nin taabiciya oo reer madiina oo taabici dhexo ah waana nin marka la eego cid wax ka warinaysoon ahayn jacfar ibnu cabdilaahi aan lahayn oo jacfar ibnu cabdilaahi baa la gooni noqday warin wax laga wariyo ibnu xibbaan oo kale isagu hiqaadkiisuu kuba sheegay kolleyna malaa kitaabkeennan mahay waxaa riwaayo loo hayaaba waa xadiidkan oo xadiidkan ayuu warinayaa laakiin wax kaloo xataa kitaabkeennan ugu sugan oo riwaayihii ma jirto xaafid ibnu xajarna maqbuul buu kaba cabiraa bal taasi waa inta hore nisqooyinka kitaabka barhkood san imika inoo taallaa dhacdo can ibni mascuudin inuu saxaabigu yahay ibnu mascuud nisqooyinka farta ah barhkoodna waxa dhacay can abi mascuudin abu mascuudna waa saxaabi kale oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid oo ansaara waynu hore kitaabka ugu soo maro abu mascuud albadri cuqbat bnu camrin midna waa saxaabigii cabdillaahi bnu mascuud ee muhaajiriinta kaba mid ahaa bal waa nisqooyinkii kitaabka ee farta ahayd dabcaadkana waxaad moodaa kitaabka ibnu mascuud inay intooda badan kuba sugan tahay bal taasba weeye oo ibnu mascuud ay ku sugan tahay haddaan eegno a'immadii xadiidkan la wadaagsatay bukhaari waxaa kaba mid ahaa axmed ibnu xambal waxaa ka mida ibnu maaja waxaa ka mida ibnu xibbaan qolooyin kalena ka mid weeye waxaa kutubtooda ku sugan axmed iyo ibnu maaja iyo ibnu xibbaan iyo iyowaa xadiidka sanadkan ku wariyey abu mascuud baa ku sugan waana sidaa waafaqsan nusqooyinka fartaa mid dhacay bal dushuun baa ku calaamadsanaysaan tan raajax yeelaynaana taa weeye barkood baa dee sa imanka halkan iguba suganba anigu aan hayo matnigan iyo sharax yaroo kooban oo kolley uu sharaxan kale fadlulaahi samed laga soo qaata weeye waxaa iguba sugan waa xadiida saxiixo ibnu mascuud iyo abi mascuud labadaba laga wariyo sanad keliyana lagaga wada wariye laakiin kolley sida daahirka ah midba adee ka raajixa ama aan sawaabka kaba dhigayno a'imada kalena kutubtooda waxaa ku sugan waa abu mascuud oo bal waxaan raajax yeelaynaa saa nusqooyinka makhduudka ana dhacday barhkood barhkood baan leeyahay kutubta aan magacaabayna xadiidkan markay warinayeen ee sanadkan ku warinayeen kuba sugan oo ah saxaabiga xadiisku inuu abu mascuud yahay eanu ibnu mascuud ahayn oo aanay ahayn labada saxaabiya inay xadiidkan sanadkan keliya uun lagaga wada wariye arrintoosu aanay ahayne bal abu mascuud sababta waxa weeye a'immadii kale xadiidka soo saartay ayaa kutubtoodii abu mascuud kuba sugan yahy kitaabkeennana iskhilaafa jiro nusqooyinkiisa makhduudkaa barh baa dee abu mascuud kuba sugan yahay markaas saasaan raajax yeelaynaa inuu abu mascuud yahay saxaabigu inuu ibnu mascuud ahayn can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalama qaala anahu qaal rasuulka ilaahay wuxuu ihi arbacun afar lilmuslimi ruuxa muslimkay u sugnaatay cala almuslimi ruuxa kale muslimkaa korkiisay ugu sugnaatay bimacnaa afar shay ama afar dee amar iyo afar xaqba waa waxuu muslimku leeyahay muslimnimona waa ku leeyahay maa wax kale kuma mudanaya islaamkan uu islaam yahay ama muslim yahay buu xaqa ugu leeyahay ruuxii kale muslimka macnaa waa afar xaq oo muslimku leeyahay oo muslimka kale korkiisa ku leeyahay oo islaamnimadkan ugu sugnaatay iyadoon garasho la eegin oon qaraabo la eegin oo suxbo iyo macrifo iyo waxaa aan laba eegin taas baa jira afar khaslo afartii khaslo waa maxay yacuuduhu uu soo booqanayaa idaa mariida marka uu xanuunsado oo ruuxii muslimka hadduu xanuunsado ruuxana ka war helo xanuunkiisii wuxuu xaq ugu leeyahay ciddii ogeyd inuu xanuunsanayo inay soo booqato ay soo siyaarato wayashhadu uu xaadirayaa waa janaasadiisii idaa maata hadduu dhinto ruuxii muslimkaa isna hadduu dhinto ee ruuxaan ka warhaynba xaqani ma saarnee ciddii ogeyd dhimashadiisa iyadana waa xaq uu ku leeyahay janaasadiisii in la raaco ama la xaadiro wayujiibuhu aqbalayaa ajiibayaa idaa dacaahu hadduu yeedho oo ruuxii muslimkaa ruux kaloo muslimoo walaalkiia hadduu u yeedho waxaabuu ugu yeedhayaa waliimo ama waliimo cursi ha ahaato waayo axaadiisu walow taa aada loo sii adkeeyey ee haddana axaadiisan aan haynee xuquuqda maalan tirinaysa ee si guud u tirinaysa hadduu kuu yeedho yeel bay ahayd beeb hadduu u yeedho waliimo ama wuxuun uguba yeedho dacwo inuu aqbalo ayuu xaq ugu leeyahay wayujiibuhu idaa dacaahu wayushamituhu maxalu shaahidka halkan weeye waa u ducaynayaayo yarxamuka allah buu odhanayaa idaa cadasa hadduu hindhiso laakiin qeyd bay leedahay waa hadduu hindhiso ilaahay ku xamdiyo haddaanu ilaahay ku xamdiyin isagaa xaqa dee waxa weeyaan iyo ducadaa loo ducaynayey isagaa iska kaxeeyey iska suuriyey ama iska baabiyo isdhaafiyey waa hadduu intuu hindhiso uu alxamdu lilah idhaaho ruuxii muslimka ayaa maqlay waa kii maqlayey weeye kii ka warheelay weeye inuu ilaahay ku xamdiyey xaq buu ugu leeyahay inuu isaguna tashmiidkan oo ah duco loogu ducaynayo naxariisba uu laba yimaado bal taaba weyn bal kolley xadiidkii shalay ina lilmuslimi calaa akhiihi sibta khisaalin waajiba ruuxa muslimkii muslimka kale lix khaslo waajibuu ku leeyahay halkana afar baa inoogu sugan ee labada maqadna waa xaggii salaamtii marka uu la kulmo uu salaamayey iyo haddii uu yidhaaho war bal ila tali oo uu talo weydiistay inuu wixii wanaagu u ogaa isagoon waxba kaba qarin ugu naseexeeyo iyo wuxuu arkayay inay dan iyo wanaag uguba jiro labadaasaa maqan marka in afartan halkan noogu sugani maka meesha kama saarayaan xaq intaa ka badani inuu jiro waayo in waa manduuqi afar weeye mafhuumkii baaba dee noqonaya mafhuum mukhaalafo afar wax ka badani inaanay jirin wuxuu ku leeyahay intaa tahay ee laakiin dee waa tiro ama cadad mafhuumkii cadadkuna dee haddii waxa weeyaan mafhuum qaaliban intooda badan usuuliyiintu waxay yidhaahaan mafhuum اlcadad waa mafhuumka laga mafhuumu khaalafee cadad ka imanaya xujo maaho wax la ictimaadsado maaha marka xadiidka waxaa inoogu sugan afartan inuu xaq uu ku leeya ay jirto laakiin intaa wax ka badani inaanay jirin kama qaadanayno iyadoo de weliba manduuqyana aan hayno ee khisaal kaloo ziyaade oo labadaa aan shalay soo marayna ay jirto waana mafhuum cadad mafhuum cadadna kollay ictibaar saasa ee meelo ka hor wax caaridaya aanay jirin oo kooban mooyaane inta badan xujo maaha ama wax loo ictimaadsada maaha bal markaa afartani xuquuqda muslimka uu muslimka ku leeyahay ayay kaba mid yihiin maxalushaahidkuna wayshamito idaacadas weeye waana inoo socdaa marka axaadiisi idaacadasna waa mutlaq imaka halkane laakiin waan qaydaynaayo ee waxaan ku qaydaynaa xataa baabu tashmiit alcaadisba waa idaa xamid allahi waa hadduu ilaahay ku xamdiyo haddii kalena xaqan ruuxa laguma laha bal looma ducaynayo xadaثna mحamed بن سلام qال أخbarana abوالأxwaص عan أشcث عan مuعaawiyaة بn سwayd عan الbrاء بn عاazib qال أmarna rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم بسبع xagga sanadka kolley mحamed بن سلام sheekha bukhaarي ee in badan wax ka wariya dee kitaabka bilowgiisa ila imaka waa ka inala socda kolkol axaadiid istaba socotuu keligiisa uu ka warinaya yahayna horeynu uba soo aragnay kitaabka maanta nafteeda way nooguba sugnaanaysaa haddii la yidhaha masbaxdan in waxaana culimmadu arrin ay isku yar khilaafaan baa jirta xagga dabdigoo waa laamkan in salaam salaam ma mushadad baa mise waa mukhafaf macnaha magaciisu ma moxamed ibnu salaam ba mise waa moxamed ibnu salaam oo la takfiifiyo khilaaf baa jire laakiin waxay raajax yeelaan inaanu wax shada-a lahayn ee la takfiifinayo moxamed ibnu salam xataa aimada qaarkood wase ibnu naasirudiin iyo ayaaba malaa mu-alaf gaara ulaho intaasuna waa intaas buu dee kaga hadlo uuno bal dee waxyaala uu ururiye bal dee say raajax yeelaan waa saa imakana ilaa kitaabka bilowgiisi aan soo aqriyaynay oo ah inaan la shadahayne la takfiifinayo waxaa sanadka iyadana isya raacay saddex suurtagala inaanay horey inoo soo marin dee barhkoodna aanso abulaxwas iyo ashcaf iyo mucaawiyat ibnu suwayd abulaxwas kolley dee haddii aynaan ka soo marinna abulaxwas kale waan soo marro ka dabaqa horeeya xagga hore ah la arkaa kana inaynu soo marre bal abulaxwaskan halkan dee ah sheekha bukhaari uun ku xiga waa atbaacu taabiciintii buu markaa noqonaya waa nin hiqa oo aad u itqaan badan oo atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaayo kutubta lixda aba riwaayo kule waa ninka caalimkee la odhanayay salaam ibnu sulaym salaam waa shadan yahay salaam ibnu sulaym alxanafiyuna nisbadu kolley waa mawaalidii e waa nin reer kuufa oo hiqa oo mutqina oo min rijaali sit waayo abulaxwas kaloo xagga hore oo dee ka dabaqo horeeyoon ishtibaahay man ruuxii dabaqaadka ilmaa mule ayaa jira ama abdee mid wax ka badan oo kalean helayna kaasi waa mid ashcasna kolley nin caalim oo abushacsaa la yidhaaho jaabir ibnu sayd maahi waa sulaym ibnu aswad oo istiqa ah inankiisii weeye markaasaa daraaddeed baa ashcaf ibnu abi shacsaa uu yimaada abushacsaasna sulaym ibnu asad waa la ydhaha waa nin isaguba dee hiqoo taabiciya waa nin reer kuufa isaguna waana nin hiqaa ashcaf ibnu abi shacsaa ama ashcaf ibnu sulaym ibnu aswad aabihii baa kunyada abushacsaa ay hayde waa nin isna reer kuufa ah u ninkana sida ninkaa horeba reer kuufa uu yahay oo hiqo ah oo isaguna bal dadka atbaacu taabiciintii ugu waaweynaa un walow aadmo dee saxaabada qaar soo gaadhay laakiin aanu arag isna kutubta lixda aba riwaayo ku leeyahay ninka saddexaad ee taabiciga mucaawiyat ibnu suwayd ibnu muqarin aabbihiina saxaabi buu noqonayaa barhkood isagaabay saxaabini bay yidhaaheen laakiin waa qalad taasi iyo waham weeye saxaabi maaha kunyadiisana abu suwayd baa la yidhaha magacan aabihii iyo kunyadiisu waa isla mid isaguna waa nin reer kuufa ah hiqo ah oo taabici dhexaa markaa waxaad mood sanadka waaba dee qolooyin intoodan dhexe waa wada reer kuufae dee kolley saxaabigu waa reer madiina moxamedna waa reer bikandi iyo xagga bukhaariya agaheeda ee bal saddexoodan waa saddex noo wada hiqaata oo kutubtii lixda aydna dhammaanba riwaayo ku wada leh wada reer kuufaa weeye mucaawiyat ibnu suwayd ibnu muqarin iyo labada ka horeeya wuxuu yihi haddaba saxaabigu can ilbara ibni caazibin qaala annahu qaal bara ibnu caazib baa wuxuu yidhi isagiiyo aabihiiba saxaabadii rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi kaba mid yihiin amaranaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalama bisabcin rasuulka ilaahay wuxuuna amray toddoba ayuuna amray toddoba waa toddoba khaslo ama toddoba dee camal iyo wax ficiloo lala yimaaduuna amray wanahaanaa can sabcin wuxuu naga nahiyeyna toddoba oo toddobana uu naga nahiyey toddobadii uu amray waa kuwana wuxuu ihi amaranaa wuxuuna amray biciyaadati lmariidi ruuxa xanuunsanaya booqashadiisa la booqdo uuna amray waatibaaci ljanaa-isi waa dadkii muslimiintaa weeye janaa-istana raacitaankeeda la raacana uuna amray wa tashmiiti alcaadisi maxalushaahidku halkan weeye ruuxa hindhisay qeydna way leedahay saan dee kollay baabna waa inoo keeni doonaaba in ama taas dee oo ruuxii caadiska ahaa wuxuun baaba in markaa in idaa lam yaxmad illaahi laa yushamat baab saasaa inoo dambaysa kol haddaanu ilaahay ku xamdiin ducadan ma yeelanayo xaqana ruuxa laguma laha ee meelahan muطlaq ahna qeydkaasaa inoo yaale ruuxii caadiska ahaa isagana ducayntiisa loo duceeyo ee yarxamuka allah la yidhaha markuu ilaahay ku xamdiyo waibraari lmuqsimi ruuxii dhaartay dhaartiisii in loo baari yeelo macnaa ruux baa muqsim waa qasabna malaa dee riwaayaadka qaarkood way kuba yimaadeen muqsimku waa shaqsigii dhaaranayay shaksi baaba dee kollay hadal ama wuxuun idinkaba dhexeeyeen baa dhaartayoo wuxuu ku dhaartay wax adiga ficilkaaga ku tacalluqsan oo isagii waa dhaartay laakiin dhaartu dee isagii arrintiisii maaha kolley adiga dee matalan ama fulin kara ama diidi kara oo kale oo wallaahi inaad de ama iraacdid ama waxa aad yeeshid wallaahi baad saa yeeliyo waxyaala buu yidhi ama waxa waad qaadan iyada suuradaas oo kale dee ruuxii hadduu dhaartay dhaartii haddii la dhowri waayo dhaartii haddii xinsi ku yimaada ama ay jabtooy burto kafaara meesha ka timaada ruuxii kafaara lagu yeelanaya haddaba si aan dee waxa weeye dhaartiisii u noqdo mid baari dhaartiisii ku ah dhaartiisii aanay u jabin oonay uga borin oon kafaaro loogu yeelan wixii uu kuba dhaartay in la sameeyo ruuxii loo sameeyo si dhaartiisii loo dhowro loo xafido taas baa ibraarulmuqsim uu yahay oo ruuxii yidhi wallaahi latafcalanna kada ilaah baan ku dhaartay waxaasaad samayn ama wallaahi saasaad yeeli yidhi wixii hadduu dee wax shareecadu aanay banaynan yahay isagu waad iska dayin farahad kaba qaadiya laakiin maxduurka loo sharciga wixii haddaanu kuba sugnayn ruuxii dhaartii in loo dhaartiisii loo dhowro oo laga dhigo mid dhaartiisii markaa ay u xafidantay aan xinsi aanu iman ama aanay ka jaburin oo aan kafaaro laguba yeelan oo adigii aad karayso bal taasna waa kaalmayn ruuxii muslimkaa arrinkan lagu caawinayo loogu kaalmaynayo dhaartiisiina laga dhigayo mid baari ku ah oo ilaaliyey war taas in la sameeyo taas baa macnuu noqonaya haddii waa ibraariilqasami halkan laba yidhaaho miimta la gooyo iyada shaksi kale wax ku tacalluqsan maaha ee dhaartii la dhaartay in la xafido waxfadu aymanakum baaba ilaahay yidhi ruuxuu dhaartiisii uu ilaaliyo laakiin dee taasi kolley waxay ku qaydan tahay haddii dhaartan uu ruuxu dhaartay oo waxaan uu kuba dhaartay uu yahay waxaan toosayn oo uu sameeyo uu ku dhaartay ama shay khayra ayuu kaba dhaartay iyo waxaan de maalan khayra iyo wanaag samayntiiba uu kaba dhaartay cadho ku kalliftiy iyo waxyaalo kuba kallifay ama wuxuu qoonsado cid kale xaggeed kagaba timi iyada taa shareecadu waxay amraysaa dhaarta caynkaasa inaan wixii xumaana dhaar daraaddeed loo samayn wixii aan toosnayn khayrkiina dhaar la dhaartay daraaddeed aan looga joogsanay dhaarta in la buriyo la jabiyo kafaaradeedii la bixiyo wixii wanaaggii ahaana la sameeyo ama wixii kale aan toosnaynna lagaba tago markaa taa iyada lama dhowrayo ee ha la jabiyo oo kafaaradiina ha la bixiyo si rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wayna faray ruux hadduu ogaado waxaanu kuba dhaartay wax ka rooni inay meeshii jiraan hata iyada taas kafaaradii haba bixiyo dee wixiina haba sameeyo oo ta laakiin marka aanay taa ahayn weeye ayay tay dhaarta in la ilaaliyo markan kalena waa saasunoo ibraahim muqsin bal haddii laba yidhaah wanasri lmadluumi kii la dulmayey ee laga gardaraa oo loo hiiriyo loo nusreeyo unsur akhaaka daaliman aw madluuma bal markuu daalimka yahayna isagaa la qabanayaa nasrigiisii taasuu noqon oo isagii baa loo hiiriyey kol haddii wix xumaayo uu ku jiray ama tacadi iyo dulmi uu doonayo inuu sameeyo gacmaha laga qabtay haddii laga gardaran yahayna dee waxa weeyaan in laan lagu eegin dulmigaa la dulmayo ee dulmigii laga daafaco loo hiiriyo wa ifshaa'i salaami salaamta faafitaankeeda la faafiyo kolley faafintuna wuxuu noqon assalaamu calaa man carafta waman lam tacrif weeye ruuxaad garanaysa iyo ruuxaad garanba kuwii aada la kulantee muslima adigu inaad salaamtid oo salaamtii aanay ku koobnaan sida dee salaamteennu ay tahay garasho uun iyo ruuxaad garanaysa aanay ku koobnaan taas baa ifshaau salaam ah waijaabati daaci kii yeedhay ee cid dadka u yeedhay bal maalan welimu ugu yeedhay aroos buu leeyahy wax kaluu leeyahay cuntadii baaba la sameeyey ruuxii uu casuumay oo uu yeedhay ha aqbalo walow dee taa weliimada nikaaxana ay laasim in badanoo culimmada ka mida ay kaba dhigaan kuwa kalena ay sunno ka dhigaan laakiin haddana idlaaqi waa jiraa ruuxii daaciga ha u yeedha xataa hadduu sooman yahay shalataynu soo maray markii loo yeedhay welimo nikaaxna may ahayn saxaabigii abu ayuub alansaari ee qola ay cunto uguba yeedhay inuu yidhi waan soomanaa oo bal maalan laakiin haddana dee waxaa noqday mid kuba qasban inaan oo dee waxa weeye inaan idin ajiibo wixii uu taa usoo daliishadayna xadiidkiibaa wayujiibuhu idaa dacaaw ee xaqii muslim lahaaba weeye allahuma haddii meeshan dee laysugu yeedhayo wax munkara oonu ruuxani suurin karayna ay jirto iyada markaa dee si aan munkarkii isha looga eegan markaa lama tegayo hadduu suurin karayo wixii munkarkii joojin karayana ha joojiyo ha tago haddii kalese in waxa weeye dee ha iskaba joogo laakiin marka aanay taasi jirin kolley dee shuruudaha culimmadu dhowr arrimoodna way soo qaadaan oo quyuudahe in bal maalan taas dee ha laba yeelo xataa hadduu soomaye uu soomanaa abu ayuub xadiidka inoogumay sugnayn inuu cuntadii cunayo in kale inoogumay sugnayn laakiin ducadii inuu aqbalay yeedhidii baa inooguba sugnayd ee culimmadu siday yidhaahaana ruuxu hadduu sooman yahay oo loo yeedho hadduu ruuxii u yeedhayay u cudurdaatuu yidhaha waan sooman uu ka aqbalo sax weeye wuu iska hadhi haddii aanu ka aqbalin cunitaanku laasim kuma ahee laakiin xuduurkii bay dacwadu ahayd ha yeelo weeye ha tago rasuulka ilaahay baaba yidhi fain kaana muftiran falyadcam wain kaana saa'iman falyadcu weeye marka horta waan soomkuma noqonayo cudurdaar ruuxii ka hor joogsada dacwada ajiibitaankeedii waa tegayaa dee haddaan cudurdaarkiisa la aqbalin oo markuu u cudurdaarta aan lagaba yeelin markuu tago markaa xor buu u yahay shardi maaha inuu cuntadii cuno haddii uu isagu waxa weeye markaa uu doonana oo uu afurnan yahayna ha cuno dee haddii waxa weeye uu isna ha duceeye baa rasuulku yidhi oona barako iyo qoyskii ha uguba duceeyo laakiin xuduurkii waa halkii un weeye haddii dee ay aad iyo aada ugu adag tahay waxa weeyaan cunto la-aantiisan uu dhibsanayana soom sumnaana uu ahaa markaasna kolley sida xadiid kaleba kuba yimi in waxa weeye waabay roontay dee waa tadyiiban likhaatiri inuu soomkii iyo isagoo dhowraya xaqan iskaba daayo oo cuno haddii kale laakiin kolley marka hore laazim ahaan lena lakiin xuduurkii baa laazima xuduurkii baa laazim noqonaysa wa ifshaai salaami wa ijaabati daaci wanahana taasi waa toddobadii amarka toddobadii nahyigu waa maxalu shaahidkuna haddaba aragteena waa tashmiit alcaadis weeye wanahana rasuulka ilaahay wuxuu naga nahiyey can khawaatimi dahabi dahabka kaatunadiisa waa raggii weeye dumarkii way u bannaan yahay ee dahab kaatun dahaba oo ruuxu gashado rag ihi uma bannaana ee kaatuntii kola diila diiya siliskii iyo waxaa dumar xulidooda aana adigu uma bannaano wax dahaba rag inay isticmaalaan oo dee xidhasho iyo waxa ay u isticmaalaan taa uu naga nahiyey nahyiguna waa litaxriim wa can aaniyati alfidati fidada iyo lacagta weelalkooda oo haddii dee waxa weeyaan dadka mutarifiinta ah waxa weeyaan waa shaqadoodiiiyo waxay samaynayeene weel ama ha yaraado ama ha weynaado uu jiro fido laga sameeyey dee kii dahabkuna axaadiida way kuba yimaadeen oo waaba dee min baabi awle isticmaalkiisa iyo itikaadkiisu labadaba xataa iyadoon la isticmaalayn oo laba dhigto wax yaroo kooban haddii la doono qalimada iyo lagu rito ama maktab lagu qurxiyo kaleo laakiin fido ka samaysan oo weela ama dahab ka samaysan iyada taasna ma banaano oo fidada weelalkoodii iyadana rasuulka ilaahay waa naga nahiye wa can ilmayaasiri mayaasirtii jamcu miisaratin weeye waa adigu waxyaalaha lagu fadhiista ama badhi dhowradii dee mayaasirtu miisaradii waxaaba markan koora iyo waxyaalahaas dee ama daaba la fuulayo kollay dee koori waaba qoriga adagoo ruuxii waxa la arkaa inuu dee waa dhibayaaba waxaan barkimo yar iyo waxyaalo shabahaya ama dee uu ruuxu isagaba xigsiiyo ee uu kuba fadhiisanayo taas bay miisaradu tahay marka waqtiyadaasna dadka mutrifiinta ah khaasatan waxay kaba samaysan jireen miisaradaas in xariir iyo waxyaalahay kaba samaysan jireen kuwoodii dee xoolo lahaayee mutrifiinta ahaa marka haddii dee miisaradu riwaayaadka qaarkoodna wa can ilmiisarati alxamraa baa timi waxa weeyaan haddii ay xariir tahay nahyigu dee litaxriim buu noqonayaa oo wax bannaan ma noqonayo waayo xariirta dumarka waa loo baneeyey inay ama gogladaan ama ay xidhaan laakiin raggii isticmaalkoodii uma banaana dahabkii iyo xariirtiiba xagga marka la eega xidhasho ama iyada fidada waxaa la diiday waa weel wax laga samaysto oo ama wax lagu cana lagu cabayo ama lagu cunayo ama aqalba lagu qurxiyey eh hadduu ruuxu kaatun samaysto ninkii kaatuntuna fido ay tahay way u banaantao rasuulka ilaahayba kaatun fidoa waa lahaa iyada xagga waayo khawaatimta dahabka waayaa dahab xidhashadii guud ahaan raggii uma banaana kaatuntana haddii kaatuntu ay fido ka samaysan tahay ruuxu waa xidhan karaa ragga ahaa laakiin weelkii ama dahab ama fido oo dee waxa weeyaan haba yaraado waxaasiye ama aqal qurxintii un ha loo dhigto ama ha laba isticmaalayo taasna wax iyaduna bannaan ma noqonayso bal waciid weyn baana cabidda kuwa wax lagu cabayo kuba yimi haddaba in bal taas weeyo fed amaa miisaradan sidaan soo sheegnay walow dee dhowr xaalo oo ay ama katalan kaba dhigaan firaashunkaan nisaa-u tasnacu libucuulatihim aba gogollo ay dumarku ay raggooda u samayn jireen bal mee ta kale daahirkayd waxay aydun waxaa waxa ay fuulayaan dee adigu si qorigan iyo meeshan adag isaga xigsiiyaan dee kolley waa maro inta badan xariir ay ka samayn jireen gudaheeda ay wax ku yar guri jireen ama liifa noqoto ama cutub iyo waxyaalo qodhi dhowr bay u ahayd oo wa taas taas waa miisaradu ay tahay alxamraana kolley waa iska malaamidaba ay lahaan jirtay iyo dee arrintan oo si yar adkaynaysa un mooyee laakiin hadday xariirtay nahyigu waa litaxriim hadday wax kala tahayna dee bal kolley nahyigu litansiih buu noqonayaayo dadka iyagoo caajin tahayo waxaan isticmaal jiri jiray tashabuheed baa kuba sugan oo taasna rasuulka ilaahay waa nahaye waalqasiyati macnaa dharkii meeshaa qasi la odhanayey loo nisbeeyeyna rasuulka ilaahay waa nahiyey oo uu naga nahiyey qasiyaduna horta waxay leeyihin alqasu waa qaryatu bimisr waa qaryo masr kuba sugan bay alqasi tahay marka alqasiyuna waa nisbo dee meeshaa qaryadaa wax loo nisbeeyey arrinkuna waxaa dhar meeshaa laga keeni jiray oo malaa xataa wax kale aha kuba sugnaadeene in qaybo xariira ku jirtay dee maradiina haddii qaybo xariiri ku jirto waxyaalo kooban oo dhiidliid yaroo koobanoo ama meelaha darfa iyo goodiyada wax yaroo kooban oo lagu sameeyey aanay ahayn iyada nahyi wuu shamlinayaa dee xariirtii ay badnaato bal markaa in noocaas barhkoodna waxay leeyihinba ma aha inuu waxyaalo kale kumay jirine waa nooc xariirta ka midoo laakiin teeda hoosaysee liidato ah oon taqaaliga ay aada u sarrayso ahayne war taasna rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caley radi lxariir waa naga nahiye walistabraqi istabraqi iyo wadiibaaji waalxariir intuba waa xariirtii istabraquna diibaajkuna malaa aad buu khafiif u yahay ama u jilicsan yay idhaahaan istabraquna waa ma dee qaluda mina diibajun waa laba noocoo xariirta kaba mid oo way yar kala qarawan yihin oo midna marka la eego xagga malmaska iyo taabashada iyo ayay aad u dabacsantahay u jilicsantahay midna yar qara iyo ama yar qallafsanaan iyo unbay leedahay waa xariir marka waxaa in xariir bay inta badan nahyiga u batay sababtuna waxa weeye si aan loo moodin markuu wuxuu magac gaara yeeshay magac kale uu yeeshay inuu xukunkiis bedelayo oo shaygii xaaraamta ahaa haddii magacii uu lahaa magacaan ahayn laguma magacaabo khamradiibaa magacyo kaleo waxaan imika ay u bixiyeen loo bixiyey oo kale dee xaqiiqadii maxay tahay wuxuu waa shaygii xukunkiis ma bedelayo weeyaan oo sida rasuulka ilaahay baa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dad baa iman doona yastaxiluuna alkhamra yusamuunaha bigayri ismiha rasuulka ilaahay baa yidhi khamraday xalaal ka dhigan doonaan magacii ay lahayd magacaan ahayn baa lagu magacaabaya dee sharaab iyo sharaab ruuxi iyo waxyaala taas waxba isma bedelaya marka imika magacan dee diibaajiye sabriqiya wada xariirun magacyadani xukunkii ma bedelayaan waana anwaacaheedii xariirna way wada shamlinaysaa haddaba waxyaalaha rasuulka ilaahay waa noo diida waa naga nahiya bal xadiidka maxalushaahidku waa kee xadiidka xadiid baa inoo harsan weli baabka markaas baan xukumkii oran shalay ama arrintii aan yar sheegayna laha beritaan yar taaban doonaa aan sheegi doonaa insha allahu ee maxalushaahidku waa halka hore awaamirta wa tashmiiti alcaadisi taas baa maxalushaahidku yahay xadiidkuna waa xadiid bukhaari iyo muslimba ay wariyeen kan iyo aymo kaleba wa can ismaaciil bni بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل سينو تالا إن ووبا تالا ميشا وودنا وعاطفة دي أما دي تاس أدو وحبي وحكو عاطفة إصابة إن وعن إسماعيل بن جعفر إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير لكل مرر كلا دوان بانصوم برو وننثقوا رين مدينة وننكلوا iqo maxamed ibnu jacfar ibn abi kahiir la yidhaah iyana ay walaal ahaayeen oo dee waa ismaaciil ibnu jacfarka sanadada madaniga ninka kuba yimaado weeye waa nin reer madiinoo hiqa isagiyo walaalkii maxamed ibnu jacfariyo bal isan baa inoo dhacdaan filayaa dabacaadkan haysano nusqooyinkii kitaabka ee farta ahaa waa farta ahaa barhkood waxaa kuba sugnayd xadaثna mحamed بن سلام عan إسmaaعيiل بن جaعفr oo iسmaaعيiل بن جaعفarkani waa nin atbaacu taabiciintii ka mid ah bukhaarina ma soo gaadhin lama kulminoo bukhaari horta isaga toos waxba ugama warinayo waa sidaa u dhaxaysa waa sidadii maxay tahay نusqooyinkii makhduudaadka barhkood baa waxaa dhacay mحamed iبن سلام oo waa ti aan lahayn waa inoo soo noqon doonaa waa mحamed iبن سلام kaasun isqooyinkaasaan ku soconaynaa xadiidkan dee imaka waa wuxuu ku cadfay soo markii hore ma odhan labada xadiid buu malaa dee ama waa kan wada warinaye imaka meel ku wada warinaye majlis keliyana iyo meel keliya ku wada qorayey xadaثana moxamed ibnu salaam qaala akhbarana abulaxos can ashcad marka uu yidhi ayuu haddana yidhi can ismaaciila oo waa arrinkuna noqdon waxadaثana moxamedu can ismaaciila wey waxaa kaloo dee xadiid labaad oo moxamed ibnu salaam bukhaari ka maqlay oo moxamedna uu ka warinaya halkuu kii hore abulaxos kaba wariyey kan uu ka warinaya ismaaciil oo macnaa waxa weeyaanun moxamed baa noo warramay oo abulaxos buu noogaba warramay wa waanu noo warramay oo can ismaaciilu noogaba warramo bal markaa waxaan leenahay moxamed baa halkan noo yaala xadiidka muslimna uu la wadaagsaday sanadkana waxa weeyaan uu kula wariyey walow hadda صaxiixa xadiidkani ma dhicin bukhaari xadiidkii kale shanta ayaa dhacay kan lixdaa muslim baa leh lakiin waa ka halkan kulaba wariyey muslimna dariiqan ismaaciil ibnu jacfar iyo inta ka dambaysa ku wariyey laakiin maxaa halkaa kuba sugnaa dee qutaybe iyo qoloyn adigu saddexa ayaa muslim oo sheekhadiisii ah xadiidka warinayay oo ismaaciil ibnu jacfar kaba warinaya isna waa ninka labaadun bal waxaan leenahay moxamed ibnu salaam baa sheekha bukhaari yahay ismaaciilkuna waa sheekhii labaad can calaa ibni cabdiraxmaan can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama qaala xaqu lmuslimi muslimka xaqii cala lmuslimi ruuxa kale muslimkaa korkiisa ugu sugnaaduu ku leeyay situn lix weeye qiila waxaa la yidhi maa hiya yaa rasuula اllahi maxay tahay lixdaasi rasuulka ilaahayow qaala wuxu uhi idaa laqiitahu markaad la kulanto fasallim calayhi الsalaam waida dacaaka marka uu ku yeedhana faajibhu oo hadduu ku yeedhana haddaad la idaa laqito haddaad la kulantid fasallim calayh waidaa dacaaka hadduu kuu yeedho oo uu dee dacaam iyo wax ama weliimiya kuugu yeedho faajibhu aqbal oo yeel oo ha ku diidin khaadirkiisa dhowr waa isku kaa kalife waaba kan adigii doonaya inuu ku maamuuso weliimuu kuugu yeedhay aqbal waida stansaxaka hadduu kaa naseexo dalbo sintiyataadu waa dalab macnaa hadduu ku weydiisay inaad la talisood u naseexayso fansax lahu u naseexe macnaa wixii aada ogeyd ee ameesha jiray waxba ha ka qarin waxaad u arkaysay wanaaggiisa iyo khayrkiisa inuu ku jiro iyadoo markaa u sheegba xataa hadday dhacdo inuu cid kale kaala tashanayo cidda calaqa inuu la yeeshuu doonaya inuu la jaaruu doonaya inuu la shuraakoobuu doonaya inuu kaba guursado ama uu cid u guuriyuu doonayaaba wixii aada ogeyd ha ka qarinin wax marka haddii xumaan aada iyo waxaad ogtahay aada ka qariso khiyaama iyo qishi bay noqonaysaa suuradan xataa haddii ruuxii wax laga sheegayo ee markay baabkan ay tahay nasiixadna ay waajib tahay waxay noqonaysaaba xaaraam ama dee waxa weeyaan xanti way bannaanaanaysaa oo ruuxii wax laga sheegaya kol haddaad ruuxan u nasiixaynayso ceebeyn ruuxa aada ceebeynaysa aanad u jeedin ee ruuxani waxaanu ku weydiiyey aada ugaba jawaabayso bal adigu waxaad ogtahay haka qarinin weeye u naseexeen waydaa cabas hadduu indhiso faxamid allah waatan ilaahay uu ku xamdiyana fashamidhu yarxamuka allah dheh u ducee tashmidka waidaa marido hadduu xanuunsadona facudu soo booqo waidaa maata hadduu dhintona fattabichu janaasadiisii raac kolley abwaabtan dee cudaasku iyo waxa ku tacalluqsani way iskaba badan yihiin shalay wax baan ka soo aragnay casharkii maanta berrina in sha allahu tacaala ama casharkii kan ku xigana waa wada qaadan doonaa umuurahani waayo waa dheereeyey kolley oo sheekh waa waxyaalaha kala duwan ee kuwa soo arooray waa dheereeyeyba abwaabta oo wuu badiyey halkan balin markaa shalita waxaan soo sheegnay ruuxu markaa uu hindhiso dee waa tii ilaahay waa jeceliyeyna baynu soo marnay axaadiisna waynoo doon xadiidka naftiisii buu inoo soo celin doonaa cudaaskii ah markaanu mid dee duri iyo waxyaalo iyo hargabkeenay ahayne kaa jirhka nashaadkiisa iyo khifadiisa iyo umuuraha tilmaamaya uu yahay eh in loo jideeyey inuu yidhaaho alxamdu lilah ilaahay ugu xamdiyo waxaanan shalay soo sheegnay ee xadiidka daahirkiisu waaba amar lays amray in ilaahay lagu xamdiyo amarkuna asal waxaa waa wujuub buu faa'iideeyaa waaba xadiidku si uu keenayo laakiin waxaan soo naqlinay imaam nawowi raximah اllahu tacaala inuu soo naqliyey halka xamdiga itifaaq alculamaai calaa annahu mustaxab culimadu isku waafaqay isku waafaqsan yihiin inuu sunnaye taasi waa xagga xamdigii tashmidkii baa axaadiiiisu inoo socoto ilaa saakaba aan ku jirnaa weli kaba inaan bixin isagaana inoo socon doonaa xagga tashmiidkii maxaa xukunkiisi horta dee tashmiidkan ruux caadiska ah ee hindhisay ee ilaahay ku xamdiyey loo ducaynaye yarxamuka allah la odhanayo waayo siiqada waan soo marraye siiqadaan soo marraye waa xaq uu ruuxa muslimka iyo muslimka kale ku leeyahay waana wax mashruucoo dee jidaysan sheekhuna in baabu tashmiit alcaadis inuu kuba daayey mooye waa siu saxiixana yeelay mashruuciyadii ayaa laga qaadanaya laakiin xukunkii muu goyn oo xukunkiisii ma sheegin bal marka la eego se axaadiistan imaka ama xaqnimo keenaysa ama in la isfaray keenaysa amarkii daahirkoodu wuxuu keenayaa tashmiidku inuu waajib yahay waa suu ibnu daqiiq alceediga ay idhaahaan daahirka amarkani wujuub buu faa'iideynayaa saa daraaddeedna kollay malaha jumhuuru daahiriya iyo qolooyin bal maalan dee kaba mid ah waxa weeyaan maalikiyadoo kale iyo waatay ku tegeen oo ah inuu fardu cayn ba ama waajib cayniyo noqonayo waa barhkood daahirkan waayo sababto dee inuu xaq uu muslimku muslimka kale ku leeyay tahay amarkan lays amray iyo daahirka amarkan iyo iyadoo axaadiidka qaarkood waajibba lagaba cabiray umuurahaas weeye a'imo iyaduna bacd almalikiya ay kaga mid yihiin waana xanafiyada qowlkood iyo xanaabilada iyo waxay kuba tagaa bal maalan taas oo kale inuu isagu yahay fardu kifaaya noqonayo macnaa siduu yahay waa farad horta waa waajibe laakiin majliskan baaba la fadhiya ama ruuxii dee mid wax ka badan dad baabuu dhex jooga u hindhisay alxamdulilah buu yidhi haddii mid iyo ka midi yarxamuka lah yidhaaho xaqii uu ruuxan muslimkuu ku lahaa walaalihii waa loo guday iyaguna amarkii way fuliyeenoo dee fardu kifaaya ay kaba dhigeen qolooyinka aan magacawnayna taasba weeye ayaa qowlkoodu yahay ibnulqayim baa raximah llahu tacaala kolley kitaabkiisan amain tahdiibu sunan abi da-uud waayo sunantan abi da-uud imaamkan mundiri ayaa wuxuu leeyahay talkhiis iyo ikhtisaar kalaamna xadiidka markaa uu soo ikhtisaarsado kalaam uu raaciyo xagga derajadiis iyo wax taas kuba tacalluqsanoo si fiican uu talkhiisiyey una habeeyey mukhtasaru sunan abi da-uud marka ibnulqayim baana talkhiiskiisa ama tahdiibkiisaas ayuu sii tahdiibiyaa barhkood dee xaashiyadiisa uu sunanta ku leeyahay ayay kaba cabiraan kuwa tahdiibu sunani abi da-uude bal kolley dabacaadkiisa qaarna iyadoo sharaxan uu khadaabi leeyahay macaalimu sunan iyo mukhtasarkaas abi da-uud ee kalaamkii munderi iyo ibnulqayim kalaamkiisii oo la isla madbaceeyey sideed jus oo adigu aan waaweyneyn lagu madbaceeyo way jiraan dee tan kalena sharaxan uu leeyahay cawnulmacbuud oo kale isagoo marka hore sharaxaan hadalkii kalaamkii uun uu lahaa munderi matniga markuu xadiidka sharxayo wixii kalaameed munderi uu soo naqliyo waa lala madbaceeyey xaashiyadan uu leeyahay ibnulqayim ee bal waxaan leeyahay xaashiyadiisa isagu wuxuu leeyahay isagoo waajibnimada eegaya ama sheegaya ayaa wuxuu leeyahay xadiidka waxaa kuba yimi amar lays amray amar waa yimi waxaa yimi inuu xaq uu muslimku muslimka kale ku leeyahay xaquna wujuub waa keenaya waxaa yimi lafdigan wujuubba isagana axaadiisii u yimi oo inuu waajib yahay waaba yimi ka lafdigan meelaha qaarkood lilmuslimi cala lmuslimi iyadoon xaq la raacin calaado iyaduna macnaha kolley adkeyn keenaysa umuurahaasaa yimi oo wuxuu leeyahy umuurahaas oo dhami waxay keenayaan wujuubo fuqahadu ayuu yidhaahaa ama aimada fuqahadu waxyaale ay ugu ku tegeen inay waajib tahay ayaa waxyaalihii meelihii adiladii ay wujuubkeeda ka qaateen aanu intan oo dhan aan ahaynee kuwani kaba xoog badan tahay oo intan in ka yar ayay culimmadu iyagoo daliila ah ayay waajibnimo ay iyagii ka qaateen oo yidhaaheen waxyaalaha wujuubna ay kuba sugan iyadoonay umuurahan gaadhsiisnayn ee umuraa israacay waa waajib muslimku muslimka kale ku leeyahay waajib way u waajibaysaa lafdigu waa yimi saxiixana waa ku sugan yahay waa xaq muslim uu muslimka kale ku leeyahay waa yimi waa arrin adkaynaysa amar lays amray oo ruuxii hadduu saa yidhaaho walaalkii ha ku yidhaaho yarxamuka allah amar lays amray iyo saxaabiga amarkiisuu yihi kuwaa waa lana amray umuurahaas oo dhan baa yimi oo isugeyntoodu ay dee kaba dhigaysa waajibba weeye waana taas waxaa kaloo jirta culimmada qaarkood kuba tegey inuu tashmiidkani sunno yahay walba sunno kifaaye uu yahay oo haddii dadkii meel joogay midkood uu yarxamuka laydhaa ay dee intii kale u kaba dhacayso waana qowlka bacd almaalikiyana sida cabdulwahaabiyana ay leeyihiin shaaficiyaduna qowlkooda weeye xaafidnu xajarturaajix yeelana waa qowlka dhexo ama qowlka labaad oo ah arrinkan inuu farad yahay waayo umuurahan marka la eego laakiin faradkani fard kifaaye yahay oo haddii dee dadkii meel wada joogay midkood uu la yimaado xaqii guto intii kale wax ismiya u imanaya ma jirta haddii laga wada tago isagoo ruuxu kuba xamdiyey ayaa dee arrintuu imanaysaa ismiga uu imanaya bal marka waxaan leenahay aad baa loo adkeeyey axaadiistuna waa ta aan hayno bal maalan kuwo kalena aa la arko way noo dambeeyaanba marka adkayntuna jawaanib bay kaba imanaysaa inuu xaq muslimku leeyahu ka kale ku leeyahay ay tahay in amarba meesha uu yimi amarkana asalkiisu wujuub inuu yahay axaadiista qaarkood oo lafdigii wujuubba lagaba cabiray waa lafdigii wujuub lagaba cabiray umuuraha caynkaasi waxay tahay in la ilaaliyo oo bal loo baraarugo oo aan laga tegin xaqa muslimku leeyahay hadduu isaga xaggiisa aanay kaba iman inuu iska iloobo ama ka aamuso xamdigii haddii uu taa isaga xaggiisa ay kaba dhacdo xaq damala isaga dee xaqi islaafiyey weeye dadka wax saarana maba jirto axaadiisna way noo soconaysaa bal xadiidkana kolley waa xadiidka dee saxiixa muslim buu inoogu sugan yahay kolley kitaabkan anayo waana sida dee fadlullahi samad dhacday isagoo mutabac u yahay ayaa iyagoo uu leeyahay waa xadiidka saxiixo ibnu xibbaan iyobaa soo saaray khadiibu tibrizi buu kaba soo naqlinayaa inuu yihi صaxiixayn kamaan helin xadiidkii laakiin xadiidku dee صaxiixa muslim waa ku sugan yahay malaha hadalkaasna hadal meesha leeg ma ahayn in la yidhaha صaxiixayn kuma sugna bukhaari kuma sugna sax laakiin صaxiixa muslim waa ku sugan bukhaari ka shantaa ku sugan baabu man samica alcadsata yaqulu alxamdu lilaahi ay wuxuu baabaysan yahay baabu man ama bayaani man bal ruuxii isagu maqlay samica maqlay alcadsata cindhiso maqlay oo dee ruux caadisa ayuu maqlay on oo markaa haddaba yaquulu oo markuu maqlay ruux cadsadii buu maqlay markaa isagoo dee qaa'ilka ama shaksiga yidhi kii hindhisayna alxamdu lilah bal waxa uu odhanaya ama waxyaalaha jawaabtiisu ay tahay taasi waa mid iyada oo waa taan kaba soo baxnay halkan bal kollay horena waynu u soo maray oo waa tii aynu shalayba soo haynay ruuxa hadduu indhise alxamdulilah haba yidhaaho imika halkan waa ahar ba inoo soo socdaa ruuxu hadduu markaa uu hindhisaba bal siiqada inoo soo socoto la yimaado ama ilaahay uu ku xamdiyo iyadoo xaqan uu dadka kale ku yeelaya inay aynaan eegin arrin isaga kuba imanaysa ayaana aharka inooguma iman bal ruuxii cadsada maqlay ama hindhisay ee dee kuba qowlaya alxamdu lilah waxa ama dee uu mudanayo iyo waxyaalo taasaa inoogaba iman kollay tarjamadaad moodaa lafdigeediina yar rakaaka ay kuba sugantee xadaثna dlq بن غناm qال xadaثna شhaybاn عan أbي isحاaq عan khaysmةa عan عaliي رadي الlه عanه qال أنه qاal dlq بن غناm ibn dlq بn mعaawiye oo xfs بn khiyaatin adeerkii horeynuu usoo maray shaybaankuna waa shaybaan ibnu cabdiraxmaan inaxwi oo isagana waanan hore usoo maray abu isxaaquna waa abu isxaaq asabiici camr bni cabdilaahi oo waa nin isagana dee xaafidna ahaa laakiin markii dambe ugu dambeyn xifdigiisu xumaado hore aynu usoo maray khaysamat bnu cabdiraxmaan ninkan khaysamat bnu cabdiraxmaan ibnu abi sabra ayaa la yidhaah waa nin reer kuufa ah kollay abu isxaaq malaa xagga dabaqada kuma kala tagsana ama kuma kala horeeyaanba waa taabici dhexe waa nin kutubta lixda ana riwaayo ku wada leh oo khaysamat bnu cabdiraxmaan ibnu abi sabrato hiqa ah weeye wuxuu yidhi adaba can caliyin radia allahu canhu qaala annahu qaal man qaala ruuxa yidhaaha cinda cadsatin cadse agteed oo samicaha uu maqlay waa hindhisadee ama dee isagii baa hindhisadiisii une alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin calaa kuli xaalin ma kaana intaa yidhaaha alxamdu xamdi ilaah ilaah buu u sugnaaday rabi اlcaalamiina calaa kuli xaalin shalayta waxaan soo maray markii aan sheegaynay dee waxyaalaha soo arooray alxamdu lilah keligiina way timi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiinana way timi oy soo aroortay alxamdu lilah calaa kuli xaalinna way timi hadal imaam nawowiyana waan soo naqlinay oo macnaa saddexduba ujeeddadu waa siyaaqda ma'huurkaa laynoo soo naqliyey ee markaa uu ruuxu hindhiso uu odhan karo alxamdu lilah keliya hadduu ku gaabsado xamdigii waa la yimi hadduu alxamdu lilahi rabiاlcaalamiin yidhaaho shalayna waxaynu soo maray hadduu alxamdulilah keliya yidhah in malag odhanayo rablcaalamiin uu taa raaciyo waa taam yeelo dee ajrigu intii waa kaba badnaanaya eniyo xamdiganuu ilaahay kuba xamdiyey hadduu yidhaaho alxamdu lilaahi calaa kuli xaalin xaalo kastaba ilaah iyo si kastaba ilaah baa xamdi ku leh iyadana taas wey lakiin xadiidka maxaa inooguma sugan aharkan iyadoo alxamdu lilahi rabiاlcaalamiin iyo calaa kuli xaalin la ysba raaciyo oo labadan malaa meelkaana kuba soo aroortee labadoodii oo la israaciyo ujeeddadu alxamdu lilah calaa kuli xaalin halka shalay aan markan umuuraha tirinaynay aan soo qaadnay halkan alxamdu lilahi rabiاlcaalamiina calaa kuli xaalin labadii la ysba raaciyo haddaba ruuxa yidhaaha alxamdu lilahi rabiاlcaalamiina calaa kuli xaalin ma kaana macnaha wuxuu ahaadaba xaalkaasi ilaah baa mahad ku leh ilaah baa xamdi uguma sugnaaday lam yajid ma helo wajca dirsi gows xanuunkii walaa udunin walaa wajaca udunin dheg xanuunkeed abadan macnaa adugu kollay sanadka rijaashiisu waa hiqaad laakiin waa saxaabi kalaamkii oo xadiid marfuuca maaha walow xaafid ibnu xajar cibaaradiisu ayd hadalkan rijaashuna waa dadkaa lagu kalsoon yahay gees kalena in dee hadalkan oo kale iyo waxaasaa waxaa ka dhalanaya wix ijtihaad iyo ra'yi lagu ogaan kara maaha marka hadduu saxaabi aan kutubtii horena macrifo ulahayn aqoon ulahayn ama aan wax ka qaadan uu yidhaaho wax aan ra'yi iyo ijtihaad lagu ogaan karin oon taa lagu ogaan karin waxay siiyaan xukma rafci oo marfuuc oo kale xadiid marfuuc oo kale kala mid dhigaan bal markaa waa taasi hadduu sugnaado rijaashu waa hiqaad kolley albani oo kale daciif اladab اlmufrad buu soo arooriyo dee cilo kaleo meesha taalla ma jirta abu isxaaq oo dee ikhtilaadkiisa lagu ogaa laakiin dee kolley ikhtila ruuxu hadduu mukhtalid yahayna xukunkiisu guud ahaanba waa lama waa daciif lama odrhanayo ee riwaayadiisii baa la eegaa ma xadiidkiisii horaan mise waa xadiidkiisii dambe waxaana lagu kala soocaa xagga ruwaadan kala warinaysa bal taasaa lagu kala soocaa kolkolna waqtiyada iyo zamanada ayaa lagu kala soocaa kolba sidaa lagu kala sooci karayo dacfigu halkaasu kaba yimaadee laakiin idlaaq ahaan uma yimaadee bal xadiidkii axaaf ibnu xajar cibaaradiisu taas bay ahayd ruuxii dee bal xabdigan u degdegee laba yimaadee ilaaliyo oo kale in lafdigan aharku wuxuu keenayaa marfuuc maaha imakasan inaan idhaahno xukmulmarfuuc buu leeyahay un mooyaane dee niyadiisa iyo yaqiintiisa iyo ictiqaadkiisuna kolley umuurahan uba fiicnaa umuurahan oo dee taa kuba odhanaya ama umuurahan shaki aanu kagaba jirin in waxyaalaha caynkaasa wajaca dirsi iyo wajaca aludun iyo uu umuurahan kaga badbaado o laga badbaadiyo bal kolley lafdi macru marfuuciina waa soo arooray oo ahaa iyadoo uu bal maalan cali uun yahay laakiin uu marfuuc yaho dabaraaniyo ay wariyeenoo ruuxa caadiska ah ruuxa kulaba degdega dee waxa weeyaan dee adugu ama xabdigii loo degdegayay inuu keenayo in kale xanuun iyo waxaa laga badbaadayo laakiin gows xanuunna laga badbaadaya laakiin kaa marfuuca sanadkiisu daciif weeye kanna waa taan leenahay adaabka almufrad daciifkiisu albani kuba soo arooriya inta ugu soo arooriyena waa abu isxaaqa laakiin dee waxaa meesha kaba horeynaysa taas shayban ma abu isxaaq bacda alikhtilaad buu ka maqlay mise qabla alikhtilaad haddii la yidhaha shayban waa qabla bacda alikhtilaad marka xukumku waa imanaya haddii laakiin aanay taa ahayn bal jaanib kale iyo wax kale iyo in mawquufnimo iyo umuuro kale la yidhaha mooyaan laba in taase dee ma noqonayso un abu isxaaq guud ahaan cilo sanadada kuma aho dee axaadiid aad waa dadkii waktigiisiiba uu axaadiid iyo riwaayo badnaa markay axaadiid noqoto ama rag lixoo ay waktigiisi iyo dabaqadiisa ay tiriyaan oo la yidhaha asaanidda intooda badan baa ku wareegta ayaaba abi isxaaq kaga mid yaha markaasi baltaa muhimku waxa weeya ruuxu in ilaahay ugu xamdiyo nicmadan weyne ugaba nicmeeyiyo waxaan riixdan dee jirhkiisa kuba jirta u kaba soo saaray iyo waxyaalahan kale deedna nashaad iyo calaamadii ah oo cibaadadiina aanu kaba wahsanayn markaa hindhisadii bal taas baa inaga korkeena aan waayey markaa ay taasi naga timaado alxamdulilah gees kalena ruuxii hindhisayna loo duceeyo babun kayfa tashmiitu man samica alcadsata seebay noqonaysaa ruuxii hindhisa maqlay tashmiidkii oo ruuxu markaa uu ducaynayo dee ruuxii ama waxa weeyaan hindhisay seebaa adigu loogu jawaabaya ama tashmiidku uu noqonaya waana axaadiis baan filayaa barhkoodna dee waxyaalaha inooguba sugan aan soo aragnay xadiidkanna waan soo aragnay saa daraadda waan laqbaynaya shalaytu ku jiray casharka xadaثana malik bn ismaaciil intaasun baa isbedeshay sanadka inta kalena waa intii aynu soo maray qaala xadaثana cabdاlcaزiiz bn abi salamata qaala akhbarana cabdالlahi bni dinaari can abi صaalixin asamaan iyo baynu halkaa ku soo marnay can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه waslama qaala idaa cadasa hadduu hindhisa axadukum axadkiin uu hindhiso falyaqul ha yidhaaha alxamdu lilah faidaa qaala hadduu yidhaha alxamdu lilaahi falyaqul lahu akuuhu aw saaxibu waa shakiun walaalkii waa walaalkiisa muslimkee maqlay ama saaxibkiisa dee markaa la joogaa ee maqlay isagoo ilaahay ku xamdiyey yarxamuka allah haba yidhaaho waana tan kayfa tashmiitu man samica alcadsata waa yarxamuka allah buu odhanaya walyaqul huwa isaguna dee waa loo duceeyey ruuxii kuu duceeyena isna waxaa buu leeyahay dee inaad u ducaysa iyo waa wanaag uu kuu sameeyo abaalkeedii baa lagugu leeyahay walyaqul ha yidhaaha isaguna isagoo ruuxii dib ugu jawaabaya yahdiikum allahu wayuslixu baalakum shalay xadiidka markaan soo marinaya intani laftii ifraad bay ahaydba ilaahay haydin waa idin hanuuninaya xaalkiinana uu fiicnaynaya ama alla haydin hanuuniyo xaalkiin iyo shuuntiinana aan la hagaajiyo waa xadiidkan shalay soo aragnay ee uu raaciye cibaaradaasa waa xadiidka ugu sugitaan badan ama sugnaansho badan axaadiidii baabkan ku timi xadaثana caasimu qaala xadaثana bnu abi dibin can saciidin اlmaqburiyi can abihi can abi hurayrata xadiidkana isna ibnu abi dibiya inta ka dambaysaba shalay waa tii aynu soo aragnay saa daraaddeed inoogama baahna laqba mooye wax kale ama caasimkan oo imika halkaa aan shalay inooguma sugnayn wa caasim ibnu cali ibnu caasim baa la yidhi aabihina cali awowgii baa caasim noqonaya isagii aabihii cali ibnu caasimba ruwaadda ayay kaba mid yihiin waa nin kunyadiisana abulxasan laba idhaa adigu reer taym kolley waa mawaalidii waayo haweeney qariiba bintu maxamed ibni abibakrin sidiiq baa mawlihaysa ahayd baa la yidhaha xafnu xajartu kaba cabirana waa saduqu rabbi rubbama waa nin adigu run badan bal waxaan leenahay waa nin axaadiis aada u badan lahaa majlisyadiisana baqdaad markii uu tegey oo kale waa reer waasid markii dambena waasid buu kuba dhintay masaajiddu markay dadkii qaadi weeyada banaanada la fadhiisanayay oo isagu meel sare fuulayay halkaasuu kaba dhawaaqayo kol kol markuu xadathana layth ibnu sacad yidhaaho ayaa intaasoo goor maxaa tidhi la odhanayay waayo dadkii baan ismaqlahaynba oo farabatay oo dee kolkol wuxuu lahaa mustamliin iyo dad isaga kuwan dee ay odhan jireen waa mustamliin baa la yidhaho dee ninkii sheekh ahaa hadduu majlisku kooban yuu maqashiinayo taasee markay majaalistu badnaato niman la odhanaya waa kuwii ka yeedhsanaya sheekha muballiqiina ayaa la samayn jiray meel ka durugsan buu fadhiisan jira oo sheekhu markuu dhawaaqo ayuu intii uu ku dhawaaqay imika san oo kale hadduu yidhaha xadahanaa caasimun ayuu isaguna odhanayaa xadahanaa caasimun si uu kuwa kale u gaadhsiiyo kolkol bay majaalista qaarkood markay bataan waqtiyadaa hore toddoba iyo ay saas isu gudbinaya oo dadku kuma yeelin majliskiisa ragga dee kolkol baa la yidhaha soddon kun ama in ka badan baaba majaalistiisa qaar haaruun mugxulo iyo haaruun udiik iyo ayaa muslimiintiisii kaa mid ahaayo isagoo fadh isagu meel sare ku taagan buu isna geed timir ahaayoo qaloocinaa buu dusha ka saarna haaruun oo uu sii gudbinaya oo dadka uu sii gudbinaya nintaasuu ahaa marka la eego markay dhulku qaadi weydo rusaafa iyo baqdaad kolkol xifdigiisa dee meelo qaarkood mala markaa uu xifdi wax kuba warinayo waana nin taasica ah weeye bukhaari kitaabkiisa iyo tirmidi iyo ibnu maaja buu kutubta kaga sugan yahay inta kale waa intan soo marro muxuu uhi rasuulka ilaahay in allaha yuxibu lcudaasa wayakrahu tasaa'uba waidaa cadasa axadukum waxamid allah eeg hadduu axadkiin hindhisuu ilaahay kuwa xamdiyo kaana xaqan calaa kuli muslimin ruux kastoo muslima waxaa noqonayay dee waxaa laazim xaq waajiba calaa kuli muslimin oo samicahu maqlay eeg maqlay weeye ruux haddaanu maqlin dee inuu iska amsigayo marka ruux agtaadii fadhiya aba alxamdulil dee maad maqlin xamdigiisii xaqani kuma saarna weeye saa daraaddeed ruuxii dee inuu markaa uu hindhiso uu alxamdulilah yidhaaho uu dhawaaqiisana sare u qaado si dadka ay u maqlaan oo iyaguna ay xaqa u gutaan ducadaasna uu helo taas bay tahy waa ruuxii maqle calaa kulli muslim samica an yaquula inuu yidhaho yarxamuka allah faama tasaawubu hamaansigu fainamaa huwa min ashayطaan shayطaan baa waa wahsigan iyo cajzigan iyo calooshan cunto lagaba buuxiyo umuuraha caynkaasee daacadiina ruuxuu kagaba fadhiisanayo bal taas baa waxa weeye ay tahaye shaydaan xaggii weeye faidaa tasaaba tasaa'aba axadukum axadkiin hadduu hamaansado falyaruddahu mastadaaca ha isku celiyo inta uu karayo afkiisa gacanta ha saaro yaanu dhawaaqiyo waxyaalaha lagaba maqlin faina axadakum axadkiin idaa tasaa'aba hadduu hamaansado oo uu dee markaas dax oo weliba haa uu yidhaha sida lafdiga xadiidka daxika minu shaydaana shaydaanka ayaa kuba qoslaya oo shaydaanku waa ku qoslayaa axaadiisu weli way noo socon doontaa haddii a la yidhaaho waqtigii baaba yar gaadhay in yar baa dhiman bal labada daqiiqee hadhay baan xadaثna xaamid بن cmr qal xadaثna abu cawaanata can abi jamrata abu jamra waa nasr بn cmraan ninkii taabiciga qaala samictu ibna cabaasin yaquulu idaa shumita ibna cabaas baan maqlay waa ahare isagoo odhanaya marka loo duceeyeeg uu hindhisay alxamdulilah buu yihi yarxamuka allah baa la yidhi waa jawaabtii kale yahdikum lah yuslix baalakum baynu soo maray lakiin waa arrin kale oo ibna cabaas odhanaya wuxuu odhanaya caafaana allahu waiyaakum min annaar yarxamukum allah taas buu odhanayay kolley kayfa yabda lcaadisu casharka dambe aad tarjama inooguba iman doontaa bal ibnu cabaas baa markaa uu hindhiso ee alxamdulilah intuu idhaha dadkiina ay yarxamuka allah ku idhaahaan ee uu dib dee isagiina ugu ducaynayo iyagii ugu celinayo kalaamkii ayaa wuxuu odhanayayba ama aan maqlay isagoo yidhi caafaana allahu waiyaakum bacnaa allah hayna badbaadiyo annaga iyo idinkaba min annaari naar haynaga badbaadiyo yarxamukum allah oo halkii yahdiikum allahu yaslux baalakum ayuu ducadan laba imanayay bal kollay ducooyin kalena way inoo dambeeyaan in sha allahu tacaala waana inoo yar socon doontaa laakiin kalley kalaam yar buu xadiidka dambe yar yeelanaya halkaa inoogu joogo wallah subxana wa tacala alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk